halkan waxaan iskugu imaadnay macalimiintii wajeer weste iyo wajeer county oon u malaynay inaa ilmaha wajeer weste iskuulaha ay u badan yihiin ama ay ka akhrisanayeen waxaan ka hadalnay arrimaha oo ku xisaabsan tacliinta oo ugu horreysa baasariga baasari oo aad u dhibay waalidka waxaan ogsoonnahay waalidka wajeer west inay aad u laciif yihiin taamkii oo ay ka bixisa day scholaska ilmaha cidda ka akhrisanayeen oo habeenkii aan saaxanayn iskuulaha oo iskuulaha loo aqaana day schoolka sanadkii waxaa ilmahaas bixin jireen shan iyo toban kun ama waalidkaas bixin jiray shan iyo toban kun shan iyo tobankii kun hadda waalidka waxaa laga rabaa afar kun iyo shan boqol inta kale c d f iyo dadka kale oo weelwiishaaska ama macawanaadka bixiya ayaa bixinaya marka waalid kasta oo day iskuul cunug ugu jiro meel walboos joogta waxaa laga rabaa inaad iskuulka taamkii alla furaba kun iyo shan boqol aas gacanta ku qaado cunugaada iskuul geeysa boarding schoolka oo isku mid national school extra county county intaasaan isku qabanay boqolkiiba soddon iyo shan inay ay bixiyaan ba- fiiska oo sida soo socotana loo kala bixiya national schools oo hadda saan arkahayna meesha ay ka fadhiyaan ama ay represent garaynayeen waja girls iyo waja high school sanadkii waxaa la bixiyaa konton iyo saddex kun laakiin waalidka sanadkii waxaa laga rabaa inaas bixiya siddeed iyo toban kun shan boqol iyo konton markii laga gooyo waa qiyaasi karteen lacagta soo hartay inta soo hartay waxaa bixinahay c d f iyo welwishaaska extra county waxaa la lahaa saabulley eh, giriftu honqaliif waa galaa iskuulahaasna waxay sanadka laga rabay afartan iyo laba kun hadda waxay inay bixiyaan waalidka laga rabaa afar iyo toban kun iyo toddoba boqol county schools oo soo hari waxaa laga rabaa beddelkay soddon iyo shan kun waalidkaas bixin lahaa ina ay bixiyaan laba iyo toban kun laba boqol iyo konton waxaan saas u samayni waxaa waaya inaan macalimiinta iyo ilmaha iyo waalidka aan ka qaadna dhibaatada badan oo isku fiis raadiska ah oo mashquulka ah oo mar walba cunugka cunug la fiijinayo oo loo fiijinayo school fees waxaan rabaa waalid kasta meel uu joogaba inuu ka faa'iidaysto fursaddan oo fursadda hadda taalla ay tahay fursad qaali ah oo meel walba laga helin oo hadda wajeer tii ugu horreysa taas in laga faa'iidaysta oo iskuullaha ilmaha lagu celiyo iskuul cunug banaanka joogi kara sabab ugu maqnaan kara ay jirin haddii konton iyo saddex kun lagaa rabay oo siddeed iyo toban kun kilix as bixinays sanadkii markii la qaybiyo m- divide by three la dhah waxaa noqon lix kun inaas bixiso waay waa national school waa wajihay school as bixin leed labaatan iyo laba kun astaamkan bixin leed lix kunas la tegi cunugaadaas lix kun la tagta nin taabanaya ama soo fiijinaya male macalimiintu ay hor fadhiyaan